بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى سبحانه وتعالى خير الله أنا أقول ميو وذا شوق أن يكرهتك النبنا تين تين يدو يدين الله أنا حفظي الله أنا بدبادي موضوع culimmadii maamulka ay soo qoondeeyeen sidaad maqlayseen waa caqliga in laga hadlo haddii aan ereyga caqlaaniyo si kale u dhigo caqliga iyo diinta wey caqli maxaa la yidhaahdaa xaggee ku jira caqliga iyo qur-aanka iyo sunnada xiriir sidee abaa ka dhaxeeya caqligu xageebuu galaa oo laga isticmaali karaa xagee baase mamnuucka ah ama uusan awoodin inahaas iyo intii kale ee raacda ayaan wax ka dhihi doonaa insha allahu tacaala oo laga yaabaa inay jawaanibta iyo qodobada qaarkood u ekaadaan taraf cilmiya ama arrin uun laga sheekeynaya laakiin dadka in badan dee aan aada u taabanin laakiin inay taabata unbaa jiri doonta waxaan isku dayayaa inaan soo koob koobo waayo arrintaa ka hadalkeeda iyo ka sheekeynteedu badweyn aan xeeb looga baxa lahayn wey taasina waxay keenaysaa soo koobisteedu inay aada u adkaato iyadoo hadalku ducalaan uu tarmi jiray markii baabkana laga hadlay la yidhaahdana waa meelihii hadalka badnaa wey bini aadamku waxbaa la waxbaa xal loo helay waxbaa isku dhacay waxbaa la kala furdaamiyey caqliga markay sheekadu soo gasho meelaha bini aadamku xataa taariikhda muslimiinta ugu hadal iyo warbadnayd wey meeshii baa waxaa la yidhi muxaadara maqribkiiyaana dee dadku inay usoo shaaheeyaan baa la rabaaye waxuun konton ilaa hal daqiiqa ilaa hal saaca inaanan ka badin baan rajaynayaa masalada koowaad marka waxaan ka qaybinayaa hadalkayga lix qaybood baan ka dhigayaa qaybta koowaad caqligaan caqli ahaan uga hadlayaa waxa uu yahay maxaa caqli la yidhaahdaa dadku ma isku wada midba caqligu jirka xagee kaga jira muxuu yahay tilmaamaha gaarka ee caqligu uu leeyahay inaha hadalkayga qaybta koowaad baan ka dhigi doonaa haddii alla yidhaahdo qaybta labaad waxaan ka dhigi doonaa haddii alla yidhaahdo caqliga dadka agtooda intee xaggee ka joogaa diintasi xaggee ka joogaa masaladaana waxbaan ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo qodobka saddexaad haddii alla yidhahdo wax ka dhihi doono caqligu culumta iyo caqaa'idka iyo axkaamta iyo nolosha waxa aadamaha ku xeeran ee maskaxdiisu ay ka fikirto ama qalbigiisu inuu rumeeyo laga doonayo intee in leeg buu caqligu geli karaa intee in leeg buusan geli karin ama uusan gaari karin haddii alla yidhahdo qodobka afraad waxaan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo insha allahu tacaala caqliga iyo sharcigu ma iska hor iman karaan oo aayadaha qur-aanka iyo sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam caqliga ma iska hor yimaadaan oo ma isdiidaan haddiise ay u muuqato qof inay isdiidayaan maxaa sababa masaladaa hadda ka hor taariikhda dheer ee dagaalka iyo muranka ka soo dhacay maxaan ku soo ururin karnaayoo murti noqon kara haddii la yidhaahdo intaa markaa markaan ka baxo waxaan ka hadli doonaa qaybtii aan tilmaamay labaad oo maxaa sababi kara qofka inay sharcigii iyo caqligii iska jiidhaan akhiiranna say ku soo bilaabatay in la yidhaahdo caqliga iyo sharciga iyo diintu way iska hor yimaadeenoo waxaan caqliga sharcigu sheegay caqligaa diidaya sidee bay ku soo bilaabatay waagii hore wakhtigan dambena sidee bay ku soo bilaabatay wejiyada iyo muuqaalada ay leedahay inaan wax ka tilmaamo intaa haddaan waan ka hadli idhaahdo soo koob koobis mooyeen hadal badan inay tahay oo ay la dareemaysaan masalada koowaad caqligu anwaacana waa leeyahay wuu qaybsamaa markii caqli la yidhaahdo magacuun ha wadaagee dhowr qaybood weeye dadkuna wuu kala duwan yahay jirkana xubin buu kaga jiraa saddexdaa masalaan horraysiinayaayo isku hal qodoba marka koowaad isticmaalaadka caqli marka la yidhaahdo afar waxbaa caqliga loo isticmaalaa oo mid walba marka la joogo caqli weeye lagu dhihi laakiin asalkuna waa mid inta kalena waa midho ka dhashay iyo waxyaabo kaleoo la falgalay caqliga asalkaihi waa waxaan lana arag lana taabanin oo ilaahay aadamaha waxyaabuhu ku beeray ka mida oo ay wax ku kala gartaan aadamuhuna naflayda kale kaga duwan yahay naflayda kale waxaan kaga duwannahay asaga bini aadamka waxaa la yidhahda laba shay oo ugu muhiimsan indhama saaraan weligood naftoodana wax arka lama hayo haddii la qala qofkii wax weligeen inteenna ruuxdiisa iyo naftiisa arkay maynagu jiraan caqligana wax la taabtana maaha wax la ursadana maaha laakiin waa waxaan la arag laakiin ilaahay aadamaha ku beeray oo siiyey oo ay ku kala gartaan waxa xun iyo waxa fiican kagana soocan yihiin naflayda kale ilaahayana abuuray aadamaha iyo naflayda kale inta aasaasaan kaga duwannahay caqliga iyo garashada wey haddii kale naf baad leedahay xubnaad leedahay waad socotaa waxbaad cuntaa waxbaad cabtaa intiisna waa leeyahay adiga iyo adhiga maxaa idinkala dusoocay aqligaa idinkala soocay marka aadamuhu nafta waa lala leeyahay walow aan la arkin laakiin waxa aynan naflaha kale la wadaagini caqligaa ilaahay ku beeray wey saas darteed asal ahaan caqli markii laga la yidhaahdo waa uun sifadaa iyo tilmaantaa iyo waxaa ilaahay aadamaha ku beeraye ama culimmadu qaalilaan nuur weeye ilaahay qofka jirkiisa uu geliyo uu wax ku kala garto aadamuhuna xayawaanka iyo naflayda kale kaga soocan yahay kaa marka laga hadlayo caqli baa la yidhaahdaa waxaa labaad oo caqliga loo isticmaalaa garashada lagama maarmaanka ah dadkuna u siman yihiin garashadeeda qofnana aan diidi karin ee culumta daruurigaa la yidhaahdo wax waxaa jira adu xataa haddaad rabto inaad beeniso aadan beenin karin dadkuna u siman yahay noocan waa nooc dadku u siman yahay culumu daruuriyaa la yidhahdaa gaar ahaan midda ka dhalata xiska iyo dareenka qofkani cilmiga iyo aqoontu midaan qaldamin baa jirta qof walbana yaqaan waa aqoonta iyo xogta dareenka gudihii uu dhaliyo inaad dareento inaad gaajaysan tahay markaad gaajooto adigu waad og tahay inaad gaajaysan tahay shaki kaagama jiro markaad ooman tahay waad is og tahay markaad xanuunsanayso waad is og tahay markaad dharagsan tahay waad is og tahay markaad faraxsan tahay inaad faraxsan tahay waad og tahay adigoo faraxsan haddaan isku dayan aan kugu qanciyo inaadan faraxsanayn kaama dhaadhicin karo adigu haddaad isku daydo isu sheeg inaadan faraxsanayn laakiin ficlan aad faraxsan tahay adigu iskama dhaadhicin karti ma faraxsani ma gaajaysni ma oomani ma xanuunsanayo kuleeliya qabow ma dareemayo dareenkaasi waa xog adiga kula xidhiidha ood og tahay saa inaad tahay aadanaad ogaatana aad ku qasbantoodan isdiidsiin karin qaybna waa qayb ishaad u aragto indhahaaga hortooda ka muuqdo samadu inay kaa sarrayso dhulkuna kaa hooseeyo markaad xeebta istaagta waxaan bad iyo biyo inay tahay indhahaagu waxay arkaan ma beenin karaan xataa dadka haddaad u sheegta waa been adigu aad og tahay inay beentaa tahay oo aad rumaysan tahay qofkii aada la kulantay waxaad indhahaaga ku aragtay walidaalika waxaa dhici karta inta masaajidka joogta war intay kuu soo sheegaan weli inaad wax iska weydiiso adigu keligaa markaad aragtana aadan wax dambe iska weydiinin waxaa la laysa alkhabaru kal mucaayana wax laguu soo sheegay waxaad aragtay lamid maa soomaalida waxay dhaheen sheeko shaahid baa ka ron waxa adigu goobjoogahayd allahuma dee lix jecladoo ninkay ka badatay ee hashii baadideeda uu raadinayoo libaax delaya bakhtigeedii arkay markuu ka tegayna hashii baadidii sii naadiyey oo yidhi yaa baadida arkay markii nimaana arag bu wuxuu yidhi ikhwaanow bakhtigeedii waabaan arkay ee baadican dhaban baan idhi buuri amaad meel kaloon ka hesha abaan islahaaye lixjeclu baa nigaa ka badatay isaga laftiisu fiiri wuxuu qirayaa inuu bakhtigeedii soo arkay ee naftii lixjecladibaa waxoogay ka badbadinaysa marka waxyaabaha ishaadu ay aragto waxa gacantaadu ay taabato waxa sankaagu uu ursado inuu qarmuun yahay yelo udgoon yahay kana garatay waad hubtaa culumta culum daruuri ah la yidhaahdaayo cuqaladoo dhan baa ka siman baa la yidhaahdaa caqliga asaaskiisu wixii qarsoonaa muuqaalka koowaad ee uu yeesho waa waxyaabaha qofku inuu garanayo intaa hadduu garan waayo caqli ma leh qofka majnuun iyo wax waalan waayo intaa hadduu garan waayo walidaalika in yar caqligu xataa haddii uu yahay intaa wuu gartaa ilmaha yaree dhashay markuu gaajadu xanuujiso wuu ooyaa sooma markii cudur xanuujiyana waa ooyaa waa wuxuu u yidhaahdaa dareenkaasuu gartay qofkii garan waaya dee qof caqli iyo maskaxi joogtaba maaha qaybta saddexaad ee caqliga la yidhaahdo waa waxaa aqoonta la kororsada wey ee baarista iyo raadistiya u baahan dabcan iyadana caqli baa in loo adeegsado u baahan yahayo wixii markaad baarayso wixii markaad garanayso wixii markaad kala shaandhaynayso markaad isku celinayso xisaab baad ka shaqaysay saynis baad ka shaqaysay caafimaad baad ka shaqaysay masaale diinaad ka shaqaysay wixii baad isku celcelisay waxbaad kala jartay waxbaad meel dhigtay waxbaad ogaatay waxbaad baadhay waxbaad dabagashay waxbaad ururisay waxbaad ogaatay aqoonta aad haysa markaad baadhis iyo dabagal iyo isku celceli samaysay intaadan samayn maad haynin iyadana laakiin asaas waxaa waa waxaan inaad kala garato caqligiibaa asaas iyo lafdhabar u ah iyadana caqli baa la yidhaahdaa laakiin waa midho caqliguu dhalay waxaa afraadoo caqli la yidhaahdaa wixii markaad wax kala garatay wixii habboonaa ee wanaagfas kugu habboonaa inaad samayso waxbaad soo ogaatay waad gaajootay inaad wax cunta waa caqli laakiin gaajaan sakaraad laahay waxna cuni maayana caqli darra waay haddii laga hadlaya diinna jannaa laga sheekeeyey jannaad baadhay waad ogaatay naar baad baadhay waad ogaatay inaad wixii jannada ku geynayeyna samaysana waa caqli wanaagsan inaad wixii naar ku geynaya iska ilaalisana waa caqli wanaagsan haddii jidka la maro oo halkan waa la isku laynayaa la yidhaahdo qofkii maraba qoortaa laga jaraya aad soo hubsato inaad ka leexata waa caqli inaad aadana caqli darra wey ruux markii u caqli daraayoo doqon ahaa waa la dhihi meeshu uu arkayay muxuu ka doonay saas darteed wixii samaa iyo wuxumihii aad kala garatay ee labadii darajee labaad ahaa caqligana aad ku kala socday inaad samahana raadiso xumahana iska dayso caqli weeye qur-aanka aad bay ugu badan tahay arrintaas in lagu magacaabo dadka wanaagga sameeya xumahay garanayaan ciqaabtiisana ka fogaada dadka caqliga leh wax garanaya lagu tilmaamo qur-aanka way ku badantahay sababtoo waxaa lagugu beeray waxbaad kala ogaatay hadduunan midho dhalin oosan wixii noloshaada saamaynin wax macnaa ma soo kordhinayo wax macnaa ma soo kordhinayo waxaan runtiisa iyo nuxurkiisu waa hadba inta laga faa'iidaysta ee midhihiisa wanaagsan la goosto wuxuu kaaga digina laga fogaado markaad haddaba kutubta caqliga iyo ka hadasha markaad akhriyayso ninba intaa mid ka miduu caqli ku magacaabi waxa asalkii waa kan ilaahay dadka ku beeray inta kalena waa mirihii uu dhalay oo kala duwan weeye midna waa garashiyo aqoon midna waa wixii wanaagsanaa raacis iyo ku dhaqan iyo ka faa'iidaysi waaye marka marna waxaan dhihi karnaa caqliga asalka asaaskiihi waa nuurka ilaahay aadamaha qalbigooda ku beeray laakiin muxuu ku tilmaaman yahay saddex tilmaamood kow ilima qabato lama arko maantao dhan qofka jirkiisa haddii la qalo oo maskax iyo wadnaba la kala dhigdhigo caqligii meeluu fadhiyaa la arki maayo ili ma qabato sawir ma qabto video lagama soo duubo qofku ku jirayn baa la arkaaye isagoo gaar u taagan lama arko waa marka koobaad waa marka labaadee caqligu wuu koraa sida jidhku u koro waana kala waaweyn yahay oo waa kala yar yahay siday dadku u kala waaweyn yihiin masaladan adib baan ugu soo noqon doonaa laakiin runtu waa sidaas qolyo diidan baa jira oo caqligu ma kala badna leh masalaa masale muranka jira waay qodobka saddexaadi waa hibe ilaah bixiyee cid meel kale lagama helo oo caqliga ilaahay baa dadka siiyee suuqiyo sayladna laguma gado qof lehna adiga caqligaaga intaad in ka soo qaaddo qof kale ma siin kartid wixii ugu qiimo badnaa waana waxa aadamaha iyo xayawaanku ku kala duwan yihiin wey naflaha kale aadam wuxuu kaga duwan yahay intaa caqligaa waay haddii caqligaa la waayo xoolahi waxba kama duwanid walidaalika caqliga si fiican ninkii u isticmaali waaya baa ilaahay wuxuu ka dhigay inhum ilaa kal ancaami xoolahoo kale way kuwaasi caqli xoolahoo kale ay ka yihiinoo wixii caqligu keenayay bay kas uga lexdeen lafdiga caqli erayo la macnaa jira oo luqad iyo qur-aankabaa ku yimaada marar badan waxaa yimaada allubbu caqligaa la yidhaahdaa alalbaab ulil albaab baad qur-aanka in badan ku arkay mar waxaa ka mida alxijr ina fii suurat xijriga caqligaa la yidhaahdaa lidii xijr suurat lfajri soo mahay lidii xijrin ay lidii caqlin qofka caqliga leh waay annuha baa ka mida suuratu taahay laba meel kaga timid ina fii dalika la aayaatin liuli nnuha qaybta hore bilowiya dhammaadka waxaa kaloo ka mida alxijaa xadiidkii ninka sadaqadu ay u bannaan tahay in la siiyo istuugsaday qabiisa xataa yashhada halaathatu min dawi lxija min qowmihi alxija caqligaa la yidhahdaa erayo kaloo la isticmaalo macnaha caqliga loo isticmaalo alfahmu iyo alxikmatu iyo qur-aanka iyagana waa ku yimaadaan dib baan ka tilmaami doonaa inta ay ku yimaadaan qur-aanka qaybo ka mida erayadaas haddaba caqligu intaa qodobka koobaad haddaan kaga baxo caqligu xaggee kaga jiraa qofka bini aadamka caqligu ma wadnuhu ku jiraa mise maskaxdu ku jiraa waa laba qowl labay culimmadiiyo taariikhda loo qaybsamay xataa madaahibtii fiqiga ahayd masalada waa ku kala jabeen in lagu kala jabana waxaa sabab u ah masaa'il fiqihi oo jinaayaadka markii wax laisyaalaha ka dhalan marka la iskhilaafay culimmada qaar waxay yidhaahdeen sida fuqahada xanafiyada iyo xanaabilada intooda badan mutakalimiintiina waa madhabka muctasilada caqligu maskaxduu ku jiraa bay dheheen waxaana caddaynayay dheheen haddii nabar xoog badan qofka madaxa kaga dhaco caqliga wuu tagaa inuu madaxa ku jira saasaad ku garan bay yidhaahdeen maxaa ka dhalatay haddii nabar madaxa lagaga dhufto caqligiina tago magtii caqligaa la yska rabaa fuqahada maalikiyada iyo shaaficiyada iyo qeyb xanaabilada ka midana waxay dhaheen wadnuhu ku jira caqligu waxaana tusay dhaheen qur-aankoo ilaahay sooma dhihin fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha qalbi ay wax ku gartaan buu ilahay yidhi mar kalena wuxuu yidhi lahum quluubun laa yafqahuuna biha qalbi waxay leeyihiin aanay waxba ku fahmin qur-aankuba hadduu fahamkii iyo caqligiiba qalbiga loo tiiriyey in qalbiga iyo wadnaha uu ku jira aada garan bay yidhahdeen halkaa muran badan iyo dood badan baa dhex martayoo waxay muranku wuxuu la tegay dee muran kutubo la kala qoray weeye caqligu halkaasuu ku jira iyo kuma jira halkaasuu ku jira murankani waa soo horreeyeyoo aadamahan iyo abuurkiisii iyo si u samaysan yahay iyo xubin walba iyo hora waa hore laga soo dooday wax murankaa dheer hayna gelinina laakiin waxaan dhihi karnaa si kooban labadan madhab waa la iswaafajin karaa caqligu labadaba xidhiidh buu laleeyahay maskaxdana xidhiidh buu laleeyahay qalbigana xiriir buu la leeyahay caqligu laba arrimood buu u baahan yahay fikir iyo inuu wax sawirto oo wixii uu qaabeeyo oo si u egyahay kala shaandheeyo qaybtaa waa qaybta hore bilow ah qaybta labaadna wixii in la go-aamiyo oo seefta lagu kala jaro qaybta horena maskaxdaa iska leh qaybta dambana waxaa iskale qalbigaa iskale walidaalika wixii aad ka fikirtay ka fikirtay madaxuu ku wareegaa markaad u baahan tahay go-aan inaad gaadho wadnahaa ku dhaqdhaqaaqa intaadan go-aan gaadhin wadnahaasi kuu dhex yaalla waxaan samee ha samaynin wixii waad garatay inaad geesinimadeeda yeelatood ku dhaqaaqdo go-aanku maskaxda maaha go-aanku wadnaha weye wuu degaa markaad go-aan gaadho intaada go-aan gaadhinna sibuu kuu garaaci wixii markaad aada uga walwalayso eed gedgedinayso wadnuhuna waa garaacaya walidaalika dhiigga laleeyahay aada marka loo fikiro dhiiggaa aada u wareega xaggee dhiiggani laga xukumaayoo laga kala tuuraa wadnaha kala tuura dhiigga wadnaha maamula elasyada maskaxdu marka waxay u dirayaan codsiga iyo dalabka wixii aad indhaha ka aragtay dhagaha ka maqashay isugeynta iyo maaraynta iyo ka shaqayntu maskaxdaa leh shaabadda ku dhufashadeeda iyo go-aanka gaadhkana wadnaha iska leh marka lasoo diyaariyo saa darteed caqligu labadaba wuu la xiriiraaye mid keliya gaarku maaha sidaasaa akhiiran lagu soo ururiyay doodiyo muranku markuu dheeraaday ee la isla gediyey god walba la iskala baxay halka aan isugu nimaadno baa markii dambe lagu soo gudhaaraday ku dambaysay oo laga yaabaa taan idin lahaa inaad taraf cilmia u aragtaan baa laga yaaba mararka qaarkoodoo sheekadiina waxbay hordhac u tahay intaa kadib dadku caqliga ma ku siman yahay mise kuma sinna masaladana masaa'ilka intii laga dooday la isku khilaafay bay ahayd dadkii culuumuta caqliga iyo falsafada iyo hadda ka hor ka hadli jiray oy kow ka yihiin muctasilada oy laba ku tahay ashaacirada oy saddex ku yihiin falaasifadii nimankii faylasufyadii hore ee reer grieg aflaton iyo aristo iyo raggii ka dambeeyey iyo kuwii muslimiinta islaamku u nasab sheeganayayee abu nasr alfaaraabi iyo ibnu sina iyo ibnu rushd alxafiid iyo raggii falsafadu iyagu waxay yidhaahdeen caqliga dadku waa siman yahay kuwii hore way falsafadii dambe reer galbeedka ee qarnigii lixiyo tobnaad iyo intii ka dambaysay soo bilaabatay ee uu hoggaanka ka ahaa ninkii faransiiskana ku weynaaday swedishkana ahaa ee reeraha dikat la dhihi jiray iyo kuwii kale ingiriiska ahaye haykel iyo haykel iyo la dhihi jiray iyaguna sidaasay qabaan caqliga dadka waa u siman yahay dheheen walidaalika hadda waxyaabaha macaahidda lagu dhigay iyo madaarista iyo iskuulliyada jaamicaadka waxaa ka mid a ereyada dicart dicart uu leeyahay uu leeyahay alcaqlu axsanu ashyaai tawasucan bayna annaasi bitasaawi caqligu waa waxa ugu fiican ee dadka si siman ugu qaybsan caqliga waa siman yahay dadku qof yar iyo qof weyn rag iyo dumar jaahil iyo caalim caqliga waa la caqli siman yahay buu leeyahay qolyahan iyagu muctasilada iyo ashaaciradu waxay ku saleeyeen caqligu waa xujo aadamaha ilaahay dul saaray xujadii la dul saaray haddaynan u sinaynna xujo siman kuma noqoteen saa darteed xujo si way siman yahay caqligunaan dhahna wey culimmada muslimiintu jamaahiirtooda salaf iyo khalafba waxay ku tageen in caqligu kala badan yahay dadkuna uusan isku caqli ahayn hibe ilaahayna ay tahayoo siduu isagu doono uu ugu kala badiyo caqliga sida ilaahay isagu doono in caqliga uu kala badiyo waxay dhaheen laba daliil baanu u haynaa caqligu inuu kala badan yahay sharciguna waa sheegay sharciguna waa sheegay waaqicaan nolosheen ku noolnahayna indheheennaan ku aragnay waaqaca indheheennaan ku aragnayoo dadka lala nool yahay garashadooda caqli dee in la qabto dherar iyo ballac lama miisaamo oo kala weynankiisa dee wax la arkoo la bitiriyo ama la miisaamo culays maaha laakiin nolosha caqligii ka muuqday raadkiisu dadku islama eka laba qof oon tacliinna kala badnayn deegaanna kala duwanayn baa wax kala fahmi og oo kala xallin og oo kala garan og oo kala sheegi og saas darteed baa dadku markay arrintuu murugto hebel iyo hebelna waxba lama weydiiyo hebel iyo hebelna waa la raadiyaa oo iyagaa wax xallin karoo dadkaasaa caqli badnaa dadkoo dhan baaba ereygoodu isku raacsan yahay bay dheheenoo indhaha iyagana waa ku aragnaa marka waxaanu aragno dadku inuu kala caqli badan yahay annagana habaabin maysaan mid labaadna sharcigu wuu sheegay caqligu inuu bato oo yaraado xadiidka abi saciid alkhudri fii saxiixi albukhaari wa muslim ayay keeneen xadiidka nabigu haween buu la hadlayo wuxuu yihi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin caqligii nuqsaan inay gashuu nabigu sheegay oo uu yaraado wax yaraadayna wuu bataade kuu ka yaryahaa ka badan caqligu inuu kala yaraadoo kala batana xadiidkuna waa sheegay xiskanagana waa ku aragnaa bay yidhahdeen sida saxdaana sidaa waayo caqligu dad baa kala caqli badan yahayoo hibada ilaahay uma simin intaas aan qodobka koowaad kaga baxay hordhaca caqliga iyo waxa la xiriiri iyo xaggee ku jiraa iyo masiman yahaya intaa waxaad dareemaysaan waxaad isleedihiin aada looguma baahna baynu ku wareegaynay qodobka labaad caqligu islaamka xaggee ka joogaa qadiyadda caqligu hibadan ilaahay aadamaha siiyey islaamka meel weyn buu ka joogaa islaamkuna aada buu caqliga u sharfay aadna wuu u jaheeyey siyaabo badan iyo wejiyo badan buu kaga hadlay dhowr weji aan ka soo qaato kow ereyga caqliga iyo erayada la macnaha si aada u fara badan bay qur-aanka ugu soo laalaabteen qur-aanka aada buu ugu soo celceliyaa maadada caqliga cayn iyo qaaf iyo laam caqala ka kooban tahay qur-aanka waxay ku timid afartan iyo sagaal jeer baa lagu sheegay qur-aanka afartan iyo sagaal jeer baa lagu sheegay afartan iyo sideed jeer waa ficil mudaaric hal marna waa ficil maadi afartan iyo sideeddaas labaatan iyo laba jeer waa yacqiluuna labaatan iyo afar jeerna waa tacqiluuna hal marna waa nacqilu hal marna waa yacqilu wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun marna waxaa weeye low kunaa nasmacu aw nacqilu marna waa ficil maadiye min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuuna wey saddexdaa marka laga reebay lix iyo labaatanka kale lix iyo afartanka kale waa ficil mudaaric oo labaiyo labaatanna yacqiluuna weeye afar iyo labaatanna tacqiluuna weeye afar iyo labaatankaa saddex iyo toban ka mida su-aal baa ka horeyso afalaa tacqiluuna waay kow iyo tobankana tacqiluuna on afalaa ka horeynin waay afartan iyo sagaal jeer buu qur-aanku sidaa ugu soo celceliyey siyaabo iyo munaasabado kala duwan oo marna la cadhaleecaynayo qolyo caqligii isticmaali waayey marna la ammaanayo dad caqligii isticmaalay marna la dhiiri gelinayo caqliga in la isticmaalo soo celceliska intaa lagu soo celceliyey muhimadda uu caqliga ilaahay siiyey dadka u leeyahay diin ahaanna darajada uu joogaad halkaa ku garatay kelimadaha la midkaa macnaha ereyga allubbiya albaab lix iyo toban jeer baa qur-aanka lagu sheegay wamaa yadakaru ilaa ululalbaab inamaa yatadakaru ululalbaab iyo aayadaha saasoo kaleetaa alalbaab dadka caqliga leh wey lix iyo toban jeer bay qur-aan kusoo laalaabatay ereyga annuhaa laba jeer oo suuratu taaha ay ku timid midna waa bilowga oo minhaa khalaqnaakum baa ka dambaysa midna waa beejka u dambeeya dhammaadkaa wa ereyga alxijri suuratu lfajri buu hal mar ku yimid laakiin erayada faham iyo fikir iyo xikmo bimacna alcaqli looga jeedana qur-aanka tiraba ma laha intaasoo dhani waxay tilmaamaysaa waa qodobka koowaadee qur-aanku qiimaha uu ka leeyahay agtiisa caqliga kitaabka iyo sunnada uu ka leeyahay iyo sida loo baahan yahay qofku caqligan hibadan ilaahay siiyey inuu waxsan iyo jidhkiisa u adeegsado uga faa'iidaysto saas darteed ma dhici karta qur-aanku iyo shariicadeennu waxa intaa qiimo ay siisay inay shariicadii iska hor yimaadaan ma dhici karto wax kaba hor imanaya dadka ugumayna baaqdeen oo kumayna dhiirigeliseen oo maynan ammaanteen wax kaba hor imanaya qodobka labaad een xusi karno shareicadu qiimaha caqliga iyo garashada ay u yeeshay waajibaadka sharciga oo dhanba caqligaa lagu xidhay qof aan caqli lahaynna waxbaba ilaahay waa kuma waajibinba wax xuquuq ahba tii rabbiyo aadamaha loo abuuray baabaa laga daayay nabigu sooma dhin rufica alqalamu can halaatatin saddex waxba lagama qoro waajibna ma saara can isabiyi xataa yabluq ilmaha yarka ee caqli fii caqligiisu bislaan ilaa uu qaan gaadho wa cani ilmajnuuni xataa yacqil qofka waalan ilaa uu caqliga usoo laabto wa cani ilnaa'imi xataa yastayqid qof hurdo caqligii ma caqli ma jooge ilaa uu soo toosoo caqligiisii hurday soo baraarugo qofkaa marnaba waajib iyo takliifa ma saara haddii uusan gaadhin haddii intuu qofku waayeelo caqligii guurana waajibaadka oo dhanba way ka dhacaan sidaa darteed shariicada waajibaadkeeda muxaramaadkeeda cibaadaadkeeda caqligay ku xiran yihiin shardiga fuqahadeenna kutubtoo dhan akhri shuruuda attakliifu baa lagu dhihi takliif maxaa la dhahaa alcaqlu waalbuluuqu inuu qaan gaaro caqlina leeyahay caqli hadduusan jirinna waxba kama saara qofkii waa laa hadduu khamri cabo lama xado hadduu zino ku dhaca lama xado hadduu wax dilo lama qisaaso qofkii waa laa way waajibba ma saaraba walidaalika aakhare markay tagaan dadkii qaan gaadhay iyagoo waalan sidaana ku tegay aakharo markii hal la kala baxa la yidhaahdo jaanis baa la siinayaa waxay ku doodayaan ilaahayow diintaaduba anoo waalanoo carruurtu ay dhagax tuuraan bay timid oo carruurtu meelaha qalowqalow daasadday ugu daba wataan waxba maana kala garanaynin haddaa lagu imtixaani baa le imtixaan cusub baa laga qaadaa waayo wakhtigaas wax loo miisaamoba ma lahayn walidaalika duunyada iyo xoolaha kale markay caqligii waayeen ma maqasheen salaad baa waajib ku ah lo iyo geeri iyo ari ma maqasheen iyo waajib cibaad ku ah maya caqli ma laha waayo waa qodobka labaad eed ka garan karto caqligu inuu meel weyn ka jooga islaamka qodobka saddexaad eed ka garan karto sharcigu wuxuu xaaraantinimeeyey ciqaaba duuniya aakharabana saaray wax kastoo ku xadgudubka caqliga iyo waxudhinkiisa ah dhammaan maandooriya khamri dheh xashiishad dheh maxaa loo xaaraantinimeeyey caqligaa la ilaalinayaa addaruuriyaat alkhamsa shanta diimaha ilaahay soo dejiya oo dhan ilaalintooda isku raaceen waxaa ka mid a caqliga iyo garashada iyo garaadka in la ilaaliyo saas darteed khamri waa xaaraan xashiishad waa xaaraan qaadkii waa xaaraan maandooriye kastoo dhan waa xaaraam maxaa loo xaaraantinimeeyey caqligii takaaliifta sharciga waajibaadku ku xirnaa xoolaha iyo naflayda kalena aad kaga duwanayd waa hibe ilaahay oo loogu talagalay si san in loo adeegsadoo qiimo weyne inaad ku qamaarta lama ogola inaad ku qamaarta lama ogola cuquubaad baa ka dhalan khamrigii iyo maandooriyihii horta xaja arbiciina jaldatan afartan shaabug baa lagu dhufan qofkii afartan jeedal baa lagu dhufan aakhiro soo ma aha qofkii caba bahashaasi lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman afartan maalmood salaad laga aqbali maayo haddaanu towbad keenin qur-aankuna wuxuuba diiday in salaad la tukado adoo maandooriye jidhkaagu ku jira laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna ilaa aad ka garataan oo caqligiinu kasoo noqdo waxaad lideeda kala garanaysaan nin nin cirkaa maraya oo tal ka tahay muxuu kala garanay war salaada ilaahay u daabaa lagu yiri qofki intuu qof wax yeelo nabar ku dhufto caqligu tagana culimmada muslimiinta waxay ku ijmaaceen oo la isku wada raacsan yahay mag kaamil ah laga qaadi qofuu dilay buu la mid yahay qof aad nabar ku dhufatay oo caqligii tegay muxuu ka nool yahay adeer magti isagoo nooloo cunaya oo cabaya yaad ma halkaa miiskaa magtiisii dhigi mag dhammaystiran baa lagaa rabaa qof dhan buu u dhigmaa dhinaca markaad ka eegtana waa arrin saddexaad oo tilmaamaysa caqligu inuu qiimo weyn leeyahay oo shanta ugu muhiimsan ee aadamaha loo ilaaliyo uu ku jiro arrinta afraad ead ka garanaysa caqliga sida loo sharfay dadka caqliga leh ilaahay shariicadiisa maqaasida iyo ujeeddada iyo xikmada ka dambaysa cibaadaadka iyo abuurka adduunkan uu abuuray wuxuu ku gaar yeelay garashadeeda inta caqliga leh walidaalika wuxuu leeyahay inamaa yatadakaru ulul albaab dadka caqliga lahum baa waana qaata oo keliya kuwaan caqli lahayn waxaan wala sheegay kuma waansamaba adduunka markuu ka hadlayana walaqad taraknaa minhaa aayatan bayinatan aayad cad baan kaga tagnay laakiin yaa wuxuu gu tartaa liqowmin yacqiluuna ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid qur-aanka waxaa aada ugu badan waxa uu taariikh hore ka hadlayo waxuu adduunka iyo abuurkiisa tusaalaynayo wuxuu nafta aadamaha lafteeda wa fii anfusikum afalaa tubsiru leeyahay marka lasoo hoorinayo qof caqli leh oo wax garanaya unbay ugu jirtaabaa la yidhi wax ka waranaya kii kaleen waxba garanaynin waxba kama faaiideeyo waxba kama faa'iideeyo saa darteed ilaahay kownkan uu abuuray iyo aayaadka uu soo dejiyey iyo cibaadadiisa iyo abuurka iyo khalqiga wuxuu qur-aanka in badan ku celceliyey inta caqliga leh unbaa dhuuxi karta unbaa dhugan karta unbaa dheefsan karta unbaa wax kala bixi karta halkan waxaa aada loo ammaanay dadkii caqliga lahaa marka la ilahi wuxuu ley walakum fi lqisaasi xayaatun qisaasta qofkii wax dilay in la dilo idinkeen nolol idinku jirta ummaddaa ku kala badbaadi qof walba wax dil markuu yidhaahda isagaa dib isugu noqonoo dhihi adna waa lagu dili markuu ka cabsaday in la dilona dadkiiu dili lahaabaa ka nabadgeli qisaastaa marka dhowr qof lagu fuliyey in badanoo ku hamiyeysa inay wax dilaan rabay ama ciil iyo cadho qabtay baa candhuufta dib u liqi dadku waa la kala nabadgeli laakiin taa yaa garan yaa ulil albaabi lacallakum tuflixu tacqiluun se tuflixuun dadkii caqliga lahaayow inaad caqli yeelataan ood fahantaan baad mudantiin ood u baahantihiin xikmadda ku jirta qisaasta ee axkaamta sharciga ninkii caqli la unbaa dhuuxi kara oo garan kara kii kale uu iska dulmariyo maxaa saa loo yiri inbuu la taagan yahay bannaanka yaa ammaanan marka dadkii caqliga lahaabaa la ammaanay qodobka shanaadeen dhihi karo kusoo gabagabaynaya inta nusuusta qur-aanku sheegtay sharcigu wuxuu aada u dhiirigeliyey caqliga in la isticmaalo oo caqligaaga aadan qashinka ku darin wuxuuna aada u dhaleeceeyey oo ku celceliyey qofka caqligiisa intuu qof jeebka u geliyo cidda kale hogaanka isaga dhiibta wuxuu xallaalay wixii la dhahaba haye iska yidhaahdee aan wixii miisaaminayn iska fiirin waxa loo keenay oo caqligiisii shaqala-aan ka dhiga qofkaasna qur-aanku waa dhaleeceeyaa wuxuuna dadka ku dhiirigeliyaa caqliga in laga shaqaysiiyo ilahi subxana wa taala wuxuu yidhi qul siiruu fi lardi waxaad tidhaahdaa dhulkaa ilaahay socda fanduruu kayfa badaa alkhalq ilaahay uunkan suu u bilaabay abuurkiisiin eega uma allahu yunshiu nashata alaakhira ilaahay baa aakharana soo noolaynaya awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim miyaynan dhulkantay ku socdaan may fiiriyaan kuwii ka horreeyey waxay ku dambayn jireen awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati waalard miyayna fiirinaynin cirka iyo dhulka ilaahay sidau u abuuray qodobkana waa usoo laaban doonaa marna waxaa la dhaleecaynayaa dad yidhi anigu ma fikiro waa la ii fikiraa wax ma gedgediyey waa la ii gedgediyaa wax ii sheeg meelo badan buu qur-aanku ku xusay aan laba meelood soo qaato mid waa suurat lbaqara ilah wuxuu yihi waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allahu qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana ala walow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shayئa walaa yahtaduun wamahalu aladiina kafaruu kamahali aladii yanciqu bima laa yasmacu ila ducaaءa wanidaan sumun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun way dhagala yihiin oo afkay ka daboolan yihiin oo dhahay daboolan yihiin waxba ma kala garanayaan wuxuu leeyahay ani aabbahay baan ka soo gaaray oo aabbaha hadduusan waxba kala garanaynin oosan caqliba lahayn ma iska daba soconun aw caqligaad ilaahay ku siiye mise adiguna indhihii wax lagu arkayey iyo dhagihii wax lagu maqlayey iyo afkii wax lagu sheegayeyba waad ka xidhan tahayoo laftaadu caqliba malihidoo doqon kalaa tahay war doqomaad tihiin wey kuwanii horena doqomay ahaayeen idinna waan iska daba soconaynaa doqomo kalaa tihin waxba kala garanayn ina waxaa lamid a aayaddan ina shara dawaabbi cinda allaahi assumu lbukmu aladiina laa yacqiluun kuwa afkana xiran ma hadli yaqaan waana dhagala yahay waxma ma kala garanayo taasaa dadka ugu xun waxba kala garanayn oo caqligooda aan ka shaqaysiinayn mid labaadna qisadii balqiis iyo nabi suleymaan markii laga sheekeeyey warqadii nabi suleymaan u qoray calayhi salaam bay u keentay ciidankii ciidanku waxay yidhahdeen ciidan ma fikire waxbuu fuliyaa soo lama dhihin ciidanka fikirka iyo caqliga shaqaysiin looma ogola markaase waxay ku tidhi inii ulqiya ilayaki maa kuntu qaaticatan amran xataa tashhaduun tala isiiyay tiri waxaydaan ogeyn weligay ma go-aansan jirine bal tala ku darsada qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiid waalamru ilayka fandurii maadaa ta'murii bilahan annagu xoog baan leenahayoo muruq baan wax ku jeednaaye tala iyo caqli iyo fikir iyo adaa iska lehe adigu gedgediyo inoo soo fikir bay ku yidhaahdeen waxay loo soo go-aami caqligaaga inaad saa ammaano uga dhigto ood qof jeebkii gasho oo wixii lagu yidhaahdaba hayaraacaad noqotaay baa la dhaleecaynaya qur-aanku caayaya maxaa lagaa rabaa waxaan laguu keenay khayrkiisa iyo sharkiisa iska kala miisaan gedgedi waxaad tidhahdaa war waxaan see sax ku saxan yahay wixii saxanna qaado wixii aan saxnayna khaldanna iska tuur haddii kale anu halkaasaan taagnahay waan dhagala ahay waa indhala ahay xarig qoorta ii geli saa rabta ii garqaad lama ogola walow kaana abaahum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun waay intaasoo dhani waxay tusaale u tahay iyo in ka badan diinteennu halka ay gaarsiisay iyo darajada caqliga ay u yeeshay maxaa saa loogu gaarsiiyey caqliga saa loogu faaniyey darajadaana loo siiyey dib baan ka ogaan doonaa waxbaan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala dadku caqliga way ammaanaanee qodobka wuu igu dheeraynuune waan isaga gudbayaa qodobka xigeen raba inaan wax ka idhaahdo caqligu meelaa loo ogolyahay meelana ma awoodo makhluuqaadku waa wada caajis sida cududaadu waxna ay u awooddo waxna aynan u awoodin buu caqliguna waxyaabo awoodaa waxyaabana uusan awoodin saa darteed haddii aad tidhaahda waxaadan qaadi karin adugu waan qaadayaa dhabarkaa ku kala jabaya caqliguna wuxuunan xambaari karin haddaad tidhaahda waan xambaarsiinayaa isna dee wuu lumayaa meelaan loo baahnayn buu qofkii ka ridayaa walidaalika waxaan dhihi karnaa caqligu meelana sharcigu wuu u diray meelana wuu uga digay wuxuu yidhi meelahaasna baddaa waasica ka shaqee aagagaa koobanna iska ilaali miinooyin badan baa yaallayaana kula kicin meelaad geli karta maaha waxaa loo diray aayaadka kawniga ee rabbaaniga ah iyo khalqigan uunkiisa inuu si fiican isha ula raaco oo si fiican u dhugto oo u dhuuxo waa kaan soo nidhi afalam yanduruu fii malakuuti asamaawaati waalard wamaa khalaqa allaahu min shayin waan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأموالكم إن في ذلك لآيات للعالمين آيات في سورة الروم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة سورة النمل آيات كي بدنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ذاتك عقلي قال كوان سمي كره aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuudan qur-aanku aaggaas aad baa la isugu diray afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaa'i kayfa ruficat wa ila alardi ilaa akhirkiisa makhluuqaadka ilaahay siduu u abuuray cirka iyo dhulka badda iyo bariga xayawaanaadka wa fii anfusikum afalaa tubsiruun aadamaha sida loo abuuray inuu baaro oo raadiyo oo dabagalo daraasaad ku sameeyo isbarbar dhigo wixii isqaadan kari si u ogaada qudrada ilaahay cajiibnimadiisa cilmigiisa iyo awooddiisa aad u ogaato aagga waa la ysu diray inay khalqigu maal ku bixiyaan daraasaad ka sameeyaan ilaa aakhirkiisa waxaa labaadoo la ysku diray walidaalika baa laynaga tusay inaad ka eegto wax kasta ood marto ood la yaabto yaa sameeyey baa su-aala daba taalla walidaalika qur-aanku wuxuu kaloo ina baray oo inoo diray ilaahi subxaanahu wa tacaala caqliga saxdii rabbinimadiisa iyo jiritaankiisa markaad khalqigan iyo adigu is eegto waad garan mid waxaad ka eegtaa am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu samaawaati waalard bal laa yuuqinuun waxaa waxaan idin weydiinay adiga miska abuurantay ada wax ku abuuray jirin maya maadaa is abuuray maya cid kale ay abuurtay weeye cirkiya dhulkan maadaa abuuray maya haddaba adna waa lagu abuuray cirka dhulka waa lagu abuuray ka gara ciddii abuurtay u hogaansan anaa iska imada iyo dabeecadii waxa la yihahda ma jiraan sheeka bereley been waa marna waxaa la yidhi uunkani intuu soo jiray habeeniyo maalin isma daba maraan nidaam buu ku kala socdaa sama burburta ma jirto aadamuhu tuuladay isugu yimaadaan toore iyo madfac bay iskala daalaan laakiin cirkaa iyo samadaa iyo dhulkaa iyo xidigaha iyo wax islaynaya miyaad aragtay oo iswada derderaya maya haddaba qul low kaana fiihimaa aalihatun ila allaahu la fasadata hadday ilaahyo badan jiraan way isku qabsan lahaayeen sida aayaddii kale suuratulmuminuun lagu yidhi walacalaa bacduhum calaa bacdin qaarkood baa qaarka kala ka adkaan lahaa markay dee laba maroodi isdiriraan cawskaa burbura soo maah ilaahyo waaweyn hadday jiraanoo wada leh foodda markay isdaraan adduunka waa isla kharrimi lahaa wax kharrimaya iyo wax isku dagaalaya iyo wax isdardaraya miyaad aragtay hal meel in laga maamulaad halkaa ka garan waa la isku qabqabsanaynin qur-aanku wuxuu ku barayaa marka wax badan oo su-aalo inaad isweydiisaa see nidaamkan ku socdaa qofkan bini aadamkee saa xubnahan u wada shaqaynayaan aqoon buu ku tusayaa xikmad buu ku tusayaa awood buu ku tusayaa cid si fiican isugu rakibta inay jirto ku tusayaa kollaba ujeeddo in laga lahaana waad garanaysaa bilaa ujeeddo uusan ahayn talo ujeedda laga lahaa maxay tahay wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun baan rabaa in lagu gaadhsiiya marka waxaa kaloo la inoo diray caqliga loo diray aadamaha xilli kastoon joogno ummadda inaga horreysay du- dhulkay ku soo noolaayeen sideennay u noolaayeen way dhammaadeen waxbay soo ahaan jireen ambiyaa loo soo diri jiray taariikhdii aadamaha inaad dib u baadho dib u akhrido daraasaad lagu sameeyo deegaanadoodii la tago waxay ahaan jireen la raadiyo waxay ku dambeeyeen la ogaado wixii qabsadayee dhibabkii ku dhacay waxay sababay la ogaado in badan buu qur-aanku factabiruu yaa ulil absaar wamisiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina kanuu min qablihim kanuu hum ashadda minhum quwatan waaahaaran fi lardi faakhadahum allahu bidunuubihim wama kana lahum min allahi min waaq aayad badan oo lamida sidaasoo kaleeto way afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanan yasmacuuna biha fainaha la tacma alabsaar walakin tacma alquluubu alatii fi suduur dhulkaa iyo aathaartii taariikhdahayd inaan baadhno oon daraasaad ku samayno umamkii iyo wixii baabiiyey iyo say ahaan jireen innaguna aan isbarbar dhigno fa- halkaa inaan tegayno aan ogaano taana waa laynoo diray waxaa saddexaad oo caqliga loo diray axkaamta ilaahay soo dejiyey ee qur-aanka iyo sunnada ah intan la sheegay inaan la sheegin oo lamidaa jirta sababa iyo xikmad iyo cilal bay leedahay cilalka intaad dhugatood dhuuxato kuwa lamidkaana raaci oo istinbaad samee faactabiruu yaa uli labsaar ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim waa qaanuunka cilalka iyo asbaabta kan hadduusan isbedelin kan isma bedelo ciladii hadday isbedeshana raadkeedu waa isbedelaa waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha ummad markii la halaagi rabo kuwa xunxun baa madax looga dhigaa ku xun markii ummadda madaxa looga dhigana meel haadaani iyo gebi ay ka tuuraan saa darteed waxaad ka garataa ummaddii hadduu hoggaankeedu intay xumayd noqoto ummaddan meel haagan ay ku socotaad garataa waa sabab iyo wixii ka dhalanayo isdaba socda waye cilalka iyo asbaabtu sidaasay noqdaan cashir baa layna barayaa xikamka iyo cilalka axkaamta sharciga inaynu axkaamta aan la sheegin kala soo baxnan caqligii waa loo diray dhowr meeloodna caqliga waa loo diiday dhowrkaa meelood wuxuu barbar dhiga ma laha horta wixii khaybiyaada ee maqan wax lamidoo lagu miisaamana aan la haynin waxaa la yidhi aagaas wax kama garan kartide iska daa kow ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa wax lagu mataloo la barbar dhigoo lagu jaangooya ma laha ishu ma aragto si aad waxu taga tiraahdo wax lamidana ma aragtid si aad ugu soo qabato caqligu xaggee wax ka bilaabaa garata ilaahay inuu jiro laakiin ilaha tilmaamihiisu maxay yihiin waxaad tilmaantaa wixii amaad aragtay ama wax lamida aragtay baad soo dhoweysaa saas darteed baabka ilaahay daatadiisa iyo tilmaamaha sifaadkiisa iyo waa baab aan lana arag adduunyada inta la joogana la arki maayo laa tudrikuhu labsaaru waya fi dunya adduun lagu arki maayo nabiguna inakum lan tarow rabbakum buu yidhi adduunka intaad joogtaan weligiin rabbi arki maysaan dayib haddaadan arkaynin wax lamida ma aragtaay ood uga qiyaas qaadatood ku matasho maya caqligu xaggee wax ka bilaabaa caqligu waxuu arkay yuu ku matalaa wuxuusan arag oo iskumu egyihiin laakiin haddaadan isagiina arag wax lamidaana arag waa uun indhala-aan meel iska tuur waayo caqliga joog baa layidhi baabka ah ha geline waxyiga ka dambe baar labaadna waxaa la yidhi ha gelin isagana rabbi la xiriira maqaadiirta ilaahay adduunkan sidau u maamulay iyo aajaasha iyo qadarkeeda waxna kama bedeli kartid mana garan kartid waa sirullaahi fii khalqih waxaana la yidhahdaa qadarku inta aad tidhaahda waan sii baran baad ka sii jaahil noqotaa qadarka waxaa lagu matalaa qoraxdaa lagu matalaa qoraxda haddaad tidhaahda aada u fiiri aada barati say u eg tahay mindhaxanuun baad ka qaadaa mise waxbaad ka sii barataa dhaxanuun baad adoon intii aan laga yaaba taqiinay baa kaaga iska dhex yaacda qadarkuna waa sirullaahi ugu talagalay khalqiga inuu ka qariyo waan baadhiyo waan ogaan haddaad tiraahdo waadun wareeri caqli badanna kuba ku caafin maayo waxyiguna aadba inuu jira ka badan in hoose xog hoosaa kama sii bixinin sidaas darteed intan laguu sheegay iyana kaga ekow uman baa isku dayoo yidhi ilaahay daatadiisana waan baadhaynaa qadarkana waanu dabageliyoo waa lumeen meelo fogfog bay ka dhaceen meelo fogfog bay ka dhaceen qadarka meel kaleba haddaadan aadin adigu markaad dhalanaysayna lagulama tashan lagumana soo sheegin markaad dhimanaysana lagula tashan maayo laguna sheegi maayo adu intaasaa tahay wakhti marka la eego sida kale hadda adigu qowmiyad baad ka dhalatay midab baad leedahay itaal baad leedahay rag iyo dumar mid baad tahay ma waxbaa lagaa weydiiyey wax miyaa lagaa weydiiyey macna ma samaynaysa inaad raadli ku tahay inaadan ku ahayn waa midkii lagaa dhigay maxaad ka bedeli kartaa waxba kama bedeli qof bilowgiisi iyo dhammaadkiisii aan waxba ka ogeyn waxba ka bedeli karin isaga midabkiisii iyo muuqaalkiisii iyo itaalkiisii iyo jinsigiisii aan waxba ka bedeli karin waxbana laga weydiinin inuu yidhaahda ciddii jaangoysay say u jaangoysay baan hadda baarbaadi looguna talagalay baab kaa qarsoon inay tahay waadun ku wareeri waad ku waalan baabka saddexaad ee caqliga loo diiday aakhara waxa ka jira wey jannada iyo naarta gudahooda waxa kasii jira iyo intay leeg yihiin iyo hadda masey og yihiin waxba kama garan kartid laga bilaabo qabriga nolosha dambe qabrigan qofka galay janniya naar mid buu ku jiraa adigu haddaad faadhfaadhana dabna arki maysid wax gubanna arki maysid lafa mooyeen qof joogana arki maysid markaad la yaabnay hal tusaale yar baa layna siiyey baabkaana isaga jooga caqli ma garan karaa la yidhi hadday dad intay dhintaan oy soo arkaan soo noqon lahaayeen waxbay isla qiyaasi lahaayeen laakiin qof dhintay soo noqon maayo wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuuna waay waa yar xabeebtay tusaale yar baa layna siiyey aada dhici karto qofkan qabriga ku jira inuu calacadaabayo adoo ag joogana aadan ogeyn aadan ogaana karin qofka hurdee jiifa agtaada adu waxbaad qorana waad sheekaynaysaa isna wuu hurdaa hurdadaa marna wuu faraxsan yahay marna dagaal buu ku jiraa qofka hurdee agtaadaa ee maantoo dhan dagaalamaya ee soo toosaya isagoo daalanoo xeeqsan soo toosaya adigii ag joogay ma waxbaad ka ogeyd inuu dagaal ku jira marmar laga yaabo firq tir inaad yar aragta maahane maantao dhan buu qaynayey maantao dhan buu wax caydhsanayey maantao dhan baa la caydhsanayey waxba kama ogin haddayba isagoo weli nool oo agtaada jiifa bannaanka aad kala ogaan weyday hurdadani maxay tahay jinni ee ku dhacay qofkan waxuu intaa samaynaya isna daalaya qaynaya aniga ag fadhiya inaan waxba ka ogeyn waa suncullaahi wey maqaadiirtaa hoosa baan u geli haddaad tiraahdo waadun wareeri baabkaana lama galo caqligu meelahaas wax kama keeni kara hadduu galo ma fahmi karo garaadkeeda awooddiisu ma dhanna makhluuqaadkuna mid waliba meel buu ku egyahay awooddiisii iyo taagtiisu caqliga taagtiisu haybiyaadka ma dhanna intaa kadib wakhtigii waa dhammaadaye aan soo gunaanado inta kale waa iska dayne caqligii iyo waxyiga sharcigu waa walaalo isweheshada waa laba isu marag iyo markhaati ah waxay xujo u yihiin inay isu kaalmaystaan wixii rabbi rabay ee aadamaha ka doonayay inay gartaan kadibna sameeyaan saasay isu kaashadaan ereygaana culimmadii muslimiinta waa isku raacsan yihiin dhowr erey aan soo qaada marka abu xamid alkhazaali kitaabkiisa axyaa culuumuddiin wuxuu ku leeyahay dabcan juska saddexaad toban iyo toban iyo toddoba beejka markuu kaga hadlahayo laa ghinan bilcaqli can alsamaaci walaa ghinan bisamaaci can ilcaqli waxyigu caqli kama maarmo oo qofkii caqliga lahaabaa fahmi karaya caqliguna waxyi kama maarmo oo wax hagoos fahmuu u baahan yahay kadib buu wuxuu ku matalayaa laba tusaaluu bixinayaa caqliga iyo waxyigu si ay isu yihiin caqligu wuxuu leeya waa cunnada iyo nafaqada waxyiguna waa dawadii cunnada iyo nafaqada haddaan dawo lahayni waa lagu jiradaa caqli aan waxyi la soconin waa lagu jiradaa waxyigan dawada ahna qof nooloo wax cunayoos daweeyaha hadduusan jirin qof aan noolayn ma daweeyo marna wuxuu leeyahy waxay la mid yihiin indhaha iyo iftiinka caqligu waa indhihii waxyiguna waa iftiinkii haddii nalka la damiyo ay mugdi noqoto indhu waxba ma arkaan haddii indhihii ay indhihii la ysku qabto maalintii inay iftiin tahayna dee qof indhala waxba ma arko yaa wax arka qof indhaha kala hayoo caqligii ah iftiin iyo ilaysna u baxayoo waxyigii ah saas darteed caqliguna waa indhihii wax lagu arkayey waxyiguna waa ilayskii iftiinkii baxayee wax u kala muujinayay jidka goortii waxyigu damo caqliga aadamaha wuxuu noqdaa kan brofesoorka ah ay bidaartu madaxa dhammaysay ee caaqil loo yeedho inuu dhagaxu soo gaday caabuday geysaa oo dhib iyo khayr ka rajeeyo caqliga aadamaha waxay geysaa in jiir la caabudo oo saddex kun oo jiira macbad iyo meel loo dhisoo lagu xareeyo rootigay goostaanna la barakaysto waxay gaadhsiisaa in raashinka la caabudo loo sujuudo marka la gaajoodana la cuno caqliga bini aadamku haddii indhihii hagaya uusan haynin meel madow oo mugdi ah haddaad tiraahda waan socon derbigana mar baad ku dhici jaranjaradana waa ku turunturoon godkana lugta ay kuu geli maal jinniya masna waad ku istaagi maraad geed qodax la jiidho maraad derbi qac ka siiso haddii aad tiraahdo iftiin loo shido qof indhala'ana ninkii muxuu yihi muuse saddexle saddex waa maxtaraka buu yidhi saddex baa umiciina saddex baa ka macaan gudcur waa maxtaraku yidhi cadiya dayax baa umiciina dharaar baa ka macaan indhool bayna waxba ugu filayn qof indhala waa habeeniya maalin isugu mid haddii la yidhaahdo qoraxdii way soo baxday ha la dareera qofkii indhoolka habeeniya maalin waa isugu mid in la qabtun buu rabaa qofkan caqliga lahayn waxyi kasta oo soo dagaayay indhool waay walidaalika aayadkaa soo maray summun bukmun cumyun waa kale waa indhala yihiin qofkaas waxyigiisa indha aan caqli aan lahayn waxyigu ku soo degayna mukalafba ma ahaba dee rufica alqalamu can alaaatin waay walidaalika labadaa tusaale aad u badan wuxuu ku soo gabagabeeyey marka faalcaqlu maca asharci nuurun calaa nuurin caqliga iyo sharciga markii laysku daro nuur nuur lagu daray waay nuur waxyi oo ilaahay kor ka soo dejiyey iyo nuur caqli oo ilaahay gudaha geliyey kii gudaha ahaa ee nuurkii rabbi siiyey ahaa iyo kii rabbi bannaanka ka ahaa ee uu soo dejiyey oo iskaalmaysta weeye bag nalkana shid nalkiina waa kuu shidmay indhihiina kala qaad jidka si fiican u mar waayo maalintaas marka qoraxda maalinta banaanka haddaad indhaha isku qabato meel walbaa derderi caqli la-aan dhe marka sidoo kale nina isku waqti ahaayno araaqib ilasfahani la yirahda kitab la tafsiilu nashatayni toddobaatan iyo saddex beijka markuu ka hadlaya caqliga wuxuu yihi iclam ana alcaqla laa yahtadii ila bisharci wa ana asharca laa yatabayanu ila bilcaqli waxaad ogaataa caqligu sharci la-aan ma hanuuno sharciguna ma caddaado caqli la-aan ma caddaado waxay isu yihiin buu yidhi asaaskii iyo dhismihii caqligu aasaaskii dhagaxahaa weeye waxyiguna dhismihii weeye aasaas aan dhismo lahayn dee waxba nacfiya ma laha wax nacfiyo isleeyahy lama arko dhismuhuna aasaas la-aan ma istaago caqliga iyo waxyigu ma kala maarmaan labadaas sidaa isugu lamaan ilaahay baana qur-aanka ku sheegay buu yihi sidaa ilahi wuxuu yihi qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin kitaab caddaynaya iyo nuur baa xagga idinka yimid alle yahdii bihi illaahu man itabaca ridwaanahu subula asalaami wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri biidnih waxaa kaloo leeyahy allahu nuuru samaawaati waalard mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbax waxyigii nuur baa lagu tilmaamay nuurkuna waa ilayska iyo iftiinkaa dadka u baxayay wax ku kala arkayaan indhihii lagu kala arkayana caqliga ilaahay ku abuura ee ku beeray way xaafid ibn lqayim raxima allahu tacala isla sawaaciq lmursal wuxuu ku leeyahay ina alxujaja asamciya mutaabiqatun lilmacquuli waasamcu asaxiixu laa yanfaku can alcaqli asariixi bal humaa akhawaani nasiiraani wasala allahu baynahumaa wa qarana axadahumaa bisaaxibih wuxuu ihi caqliga saxda ah iyo waxyiga saxda ah isma diidaan mana kala hadhaan waa laba walaalo oo weligood isu hiriyo isgarab istaaga ilaahay baana isku lamaaneeyey oo kuwaan kala hadhin ka dhigay ilaahay wuxuu yidhi buu yidhi walaqad makannaahum fii maa in makkannaakum fiih wajacalnaa lahum samcan wa absaaran wa af'idatan ilaahay wuxuu sheegay buu yidhi cilmiga maqal iyo arag baa lagu kasbadaa caqliga iyo qalbigioo meeshii caqliga ana waa lagu weeleeyaa saddexdii wuxuu isku lamaaneeyey cilmigii waxyiga ahaayoo arag aad akhriday iyo maqal aad maqashay aad ku soo kasbatay iyo caqligii oo weeleeyey intaa ilaahay inuu wada siiyey buu ku galladaysto waa isku lamaaneeyey saa darteed buu ilaahay wuxuu sheegay mar kale wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir haddaan wax maqlayno ama wax garanayno maanaan naar galleen bay dheheen waxay halkaa qirteen wixii samcigii waxyiga ahaa iyo caqligii gudaha ahaa ay keenayeenee laga doonayay inay ku raacaan inay ka baxeen oo iyagu ka tallaabeen saana naar ku galeen marna ilaahay wuxuu xiriiriyaa labadoodaasoo wuxuu yidhi inna fii dalika la aayaatin liqowmin yasmacuun iyo inna fii dalika la aayaatin liqowmin yacqiluun labadaba qur-aanka baa ku jirta intaasi qayb bay ka yihiin culimmada badan ee ka hadashay way iska hor yimaadeen in la yidhaahdo maxaa sababa caqliga saxda ah iyo waxyiga sugan marna isma diidaan laakiin waxaa dhici karta in caqligu saxan yahay waxaan waxyi laga dhigayana uusan sugnayn oo beenaan jirin uu yahay oo xadiis beena inta lasoo diriyo la yidhaahda caqligaa ka hor imanaya caqli kama hor imanayee kan isagaaban jirinba horta iska hubso saa darteed marka koowaad waxaad u baahan tahay inaad hubsato naqligan iyo sharcigan waxyigee la sheegayo ma sugan yahay mise ma sugna ilaan xadiis badan oo been aad sameeyeen dad si diintu caqliga ka hor imanaysaa loo yidhaahdo haddii daliilkii sharciga ahaa sugnaado waxa labaadee in la eega u baahan waxaa weeye fahamka aad fahantay macnaha daliilku ma saxan yahay mise waa kaa khaldan yahay waxaa dhici karta aayadda iyo xadiidkan inaad si khalad aad u fahantay baa dhici karta oo macnaha aynan kaba hadlaynin inta lagu fasiro caqliguu diidayaa la yidhaahdo saa darteed tallaabada labaad caqli iyo caqli la-aan intaynaan teginba macnahan lagu fasiray daliilka sharciga ee loo fahmay ma saxan yahay baa u baahan inaad saxdo waa marka labaad labadaa hadday saxmaan waxaad u imanaysaa dhinaca kale caqliga caqligan la sheegaya inuu sidan yahay ma saxbaa ma sidana caqliga saxdaa labada horoo saxan caqli ka hor imanayaoo sax ahi ma dhici karto caqli khaldan ama loo qaabeeyey qaab khaldan baa la dhihi karaa ama waxaan caqliba ahayn baa la dhihi karaa wuu ka hor imanayaa sidaasaa caqliga ah waxaa laga yaabaa kule caqligaa diidaya maxaa caqli la yidhahda haddaad tirahda inuusan garanayninba maxaa caqliga maxaase caqligan haddaad tirahda maba garanayaba wixii la yar qumanaan waayey baa laga yaaba inuu caqligaa diidaya waa kala labadee caqligaa diidaya iyo ilamo quman oo anu ma doonaya waa kala labo waxaad og tahay inuu fiican yahay baad dhici karta inaad diido caqligu waxaas ma ogol yahay al-jasiya ku gabagabayn doonaayo sida aad u taqaanaan dadweynuhu u yaqaanaan caqli baa ogolaya ma ogola ma aha caqligu waxaan ma sawiran karaa ma wax diidaya oo ka hor imanaya oo caqligaa jira aqoon iyo cilmi maaha adi rabitaankaagana maaha iyo jacaylkaaga saa darteed waa miisaankan caqli baa ka hor imanaya la yidhi waa in miisaan saxa la saaro ma dhici karto in daliilka sharciga isuga yahay macnahana fahamku saxan yahay caqli sax ana ka hor yimaada ma dhici karto arrinta afraad ee dhacda waxaa weeye caqligii waxaan ahayn in caqli laga dhigo oo ama majaalkii caqliga mamnuuca ka ahay oosan miisaamiba karin caqligii lagu qasbo xoog baa lagu gelin la yidhaahdo taasina xalkeedu waxaa weeye in la yidhahdaa aaggan aaggii caqligu geli jiray maaha ee bal marka hore caqligu suu meeshan ku gaadhay ii sheeg miis meel saar caqligaagan inoo daa waxyiga marka hore uu iska daba wareegaysan marka rig maantao dhan wareegaysan amaba qofka waxaa isaga qasan oo kas hadda la isugu qasaa aqoonta aadamaha iyo caqligu wuxuu keenayaa la ysku qasaa reer galbeedka iyo kaniisadu isku dhacoodii kadib libraaliyadii yurub ka bilaabatay kiniisadana caydhisay iyo horumarkii tiknolojigaada ee yurub ahaabaa isku wakti noqday kadib waxaa laga dhigay wax kaloo akstoo aqoon iyo tiknoloji oo la gaaraba caqli baa laga dhigay marka markii masalo la sheego isaga intuu aqoontii horumarka ka fahansanaa ay waxay isyar diidayaan caqligaa diidayu dheh ma masalada ereyga khalada erey meel khalada la adeegsaday wey aqoonta tiknolojigee la gaaray ma diidi kartaa shariicada maya ma diidi karto in kasta oo la yidhi way diidaysaana waxaa soo caddaatay in sharciguna saxnaa wixii uu diida la yidhina khaldanaa waxayna yidhaahdeen markuu nabigu yidhi daksiga hadduu biyaha ku dhaco wada tiimbiya labada dhinac midna virus buu ku wataa midna antibiotigiisii uu ku wataa ka viruskuu geliyaa ka kalena kor buu hayaa wada geliya ila wixii waa loo baahanyo cuntadii hala daadiyo cabitaankii la dhihi maayo yaa qayla lagu dhufto waxaa la yidhi bakteriyada waa la arkay laakiin kan kalaa waxba kuma jiro mudda caqliguu diidayaa cilmigaa ka hor yimid wax badan baa la qoray aakhirkii maxaa lagu soo fadhiistay oo aqbaleen gaal iyo muslim baa la aqbalay dhinaca kale antibiotic inuu ku jiro aakhirka halkaasaa la aqbalay walidaalika muslimku wuxuu yaqiin hubaa wixii waxyigu faham saxa ku sheegay waa sax nabiga maalin baa loo yimid ninbaa uyi walaalkay wuu shubmayaa buu yidhi markaasuu yidhi malabsii wuu tego wuu siiy wuu ka sii daray buu yidhi ordo malabsii buu yidhi wuu soo noqdo wuu ka daray wuxuu yidhi malabsii sadaqa allaahu wakadaba batnu akhiika caloosha walaalkaa beenteed weeye ilaahay baana u sheegay orodsii mar saddexaad markii la siiyo calooshii istaagtay dawadu wakti bay u baahan tahay inay la falgasho waxaani wakti bay u baahan tahay marka wixii marka laguu sheegay yaqiinta horumarsanee waxaa la rabaa in adiga ka muslim ahaan joogto sadaqa allaahu wakadaba batnu akhiika intaasaan kusoo ururiyo wax gaaroo la yiri dee caqliguu ka hor imanayaaye waafaji ma jirin wax gaara ma cilaajinaynin waktigiina wakti badan baabaan dhaafo oon ku daray waa mahadsanti jazakum allahu khayran subxaanaka allah wabixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk maqribkiina muxaadaradii sheekh shariif tawiil way jirtaa intaa waxaa loo joojiyey inaad soo shaashaahaystaan oo wax soo sheesheekaysataan oo waxooga yar hawada soo gedisataan ha laga soo qayb gala khayr allah idin siiya baaraka allahu fiikum waa fasaxantihiin soo dah haa haa ya aha haye haye masalada muslimiintu horta waa uun wax laba boqol oo sano ka yar wey kun sanaan soo haysanay nimankan waan adduunkan soo maamulaynay muslimiintu kun sano bay adduunka dhan maamulayeen oo atooro ka ahaayeen aqoon iyo horumar ay gaadheen oo fara badan caqli iyo diin midna kama hor iman jirin waxa lagu jabay caqli meehee ku dhaqankii diintana waan ka tagnay isku duubnaantii iyo walaalnimadiina waan luminay labadaa markii aynu samaynay baa la ina ciqaabay ciqaab baa inugu socota welina si fiican waa u toobadkeeni laana welina si fiican ha u toobadkeenno waan ka warwareegaynaa laakiin muslimiinta innagu haddaynaan noqon kuwa unbaa toobad keeni doono mustaah iska rogi doona ilahay baa wuxuuhi tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi maalinna waa laga adkaan ninkan laba kun sano bee beerka kaga jiifnay hadduu hadda boqol sano wax dhan uu beerka nagaga jiifo marun baan rogan doonaa innaga toosnaantii baa inaga luntay hoggaankuna waa inaga xun yahay laakiin masaladu qofku markuu hoggaanka haysto ceebihiisana way qarsoomaan wixii uu sameeyana way muuqdaan aqoontan ay sheeganayaan hadda badankeed asaaskeeda muslimiinta iska lahaa wayna bililiqaysteen kutubtii muslimiinta kuwa la waayay hadda iyagaa haysta haa maktabadahooday ka buuxdaan marka innagaa si fiican haddaan u towbadkeenoon diinta u noqdaan muslimiintu iskuna duubnaadaan mustahnal rig bay iska siin doonaan way iska rogi doonaan laakiin cabaar baan soo garaacaynay aan adkaysano bilahi tawfiiq saaka allah xamdig